subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subaxnimo salaasa waana bisha sebtembar siddeed iyo toban sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaa mujodaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aanu idinkugu hayno idaacadda saaka waxaa ka mid ah dagaal culus oo dhex maray ciidamada maamulka jubbaland iyo al-shabaab iyadoo labada dhinacba uu khasaaro soo gaaray
dagaalka khasaarihiisa dhinac annaga annaga shan askari baa naga shahiiday toddoba askarina waa naga dhaawacantay annaga khasaaraha na gaaray intaa weeye laakiin ayaga dhinacooda khasaaraha naga badnaa koob iyo toban askari baa ka dhimatay ayaga intaan aragnay meydkooda
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysiya iska soo horjeeda oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee galmudug gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee adeeco ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug xilkaasna waa laga qaaday sida sharciga uu qabana ma aha inuu gudoomiyo baarlaman inuu gudoomiye maaha inuu kala fadhiyo taga ma aha
suu iga qaadi karaa gudoomiyii mar horeba xilkiisi laga qaado waayey kursigaas uu ku fadhiyey
waxaad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo uu ka mid yahay wasiirka duulista hawada ee soomaaliya oo ka warramayo shir xidhiir soo jireena oo hawada ku saabsan aan ku celiya halkaasi oo ka warramayo shir xidhiirka hawada soomaaliya oo ka dhacay magaalada montreal ee dalka kanada hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
gudihoosaadka garsoorka ee aqalka sanadka waddanka maraykanka ayaa toddobaadka soo socda qaban doona kulan dhegaysiya oo ay la yeelanayaan bret kavana oo dhowaana madaxweyne donald trump uu magacaabay inuu ka miqnoodo xubnaha maxkamadda sare ee maraykanka iyo weliba haweeney sheegtay inuu ku tacadiyey kavana muddo soddon sannaa ka hor xilligaas oo ay dugsiga sare wada dhiganayeen sheekh grasley oo ah guddoomiyaha guddahoosaadkan ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay isniinta soo socota ay si mugle u baahin doonaan eedeymahan si ay u daahfurnaadaan xubnaha xisbiga republicanka amaba jamhuuriga ee waddanka maraykanka ee guddidaasi ku jira ayaa iyagu dhinacooga rajo ka qaba inay cod uqaadista kafana ay u soo riixaan wakhtiga ugu dhaqsaha badan oo ah khamiista toddobaadkan madaxweynayaasha turkiga iyo ruushka ayaa sheegay inay is-afgarad ka gaareen in si nabadgelyo ah lagu xaliyo dagaalkana laga weeciyo magaalada idlib ee ay jabhadda gacanta ku haysa la dagaalamaysa dowladda ruushka aan idhaahdee suuriya madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay xilli uu ka soo baxay wadahadal ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin oo ka dhacay magaalada soji ee saaran badda madow waxaana uu carabka ku dhuftay inay isku afgarteen inay abuuraan shan iyo toban kilomitir ilaa iyo labaatan kilomitir oo dagaalka ka caagan labada madaxweyne ayaa carabka ku dhuftay in ay badbaadin karaan halkaasi inay ka dhacdo xasuuq bilo-aadannimo madaxweyneyaashan ayaa ku taagtaagsaday sida ay u suurtogelinayaan in ay suurtagal noqoto magaaladaasi inuusan xasuuq ka dhicin
subax waxaanu wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaanuuda leenahay arooriyo suuban wararka ka imanaya gobolka gada ayaa sheegaya in dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada maamul goboleedka jubbaland iyo maleeshiyada al-shabaab meel u dhaxaysa magaalooyinka beled xaawo iyo garbahaaray wararka aanu ka helayna gobolka ayaa iyaguna sheegaya in ciidamada maamulku ay weerareen goob fadhiisin u ahayd al-shabaab dagaalkanoo cuslaa ayaa la sheegay inuu khasaaro badan ka dhashay wariyahayaga haaruun macruuf ayaa dagaalkan ka waraystay taliyaha ciidamada daraawiishta maamul goboleedka jubbaland ee gobolka gado genaraal jamaal xasan farey
dagaalka wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo qabaa meel lagu magacaabo oo beled xaawo dhinaca tuulo barwaaqo xaggeeda ooga beegan oo u jirto konton kilomitr beled xaawo u jirto halkaasuu ka dhacay wuxuuna dhacay maanta abaarihii lixdii duhurnimo labiyo tobankii duhurnimo dagaalka ma idinkaa Labiyo qaaday toban.
dagaalka ma idinkaa qaaday mise waa laydinku soo qaaday dagaalka annagaa qaadnay kadib markaan ogaanay in meeshaasu lagu diyaarinayo weerar ka dhan ah ciidamada daraawiishta ee jubbaland iyo dadka deegaanka beled xaawo iyo luuq iyo dolow markaan ogaanay saldhig ciidan inay meeshaa ka samaysteen ayaan annagu qaadnay dagaalka waa gartay dagaalkii maxaa ka dhashay iyaguna dabcan way hadleen waxay sheegteen khasaaro dhimasho iyo dhaawac bay isugu jira inay dhinaciina gaarsiiyeen dibna idiin soo celiyeen laakiin bal dhinaciina iga waran horta say wax u dhaceen dagaalka khasaarihiisa dhinac annaga annaga shan askari baa naga shahiiday toddoba askarina waa naga dhaawacantay annaga khasaaraha naga aray intaa weeye laakiin ayaga dhinacooda khasaaraha naga badnaa koob iyo toban askari baa ka dhimatay ayaga intaan aragnay meydkooda baawurna waa ka gubnay goobtii ay isku urursan hayeen oo taliska u ahaydna waa ka qabsannay hub iyo saanadna waa ka furannay hub gacmeedka sida qoryaha aakayaasha iyo qoriga sabanka la yidhaaho gandaalaha laga rido hubkaasna waa ka qabsanay waa gartay askarta idinka dhimatay waxaa la sheegayaa inuu ku jiro nin sargaala oo taliyihii ciidamada ee beled xaawo ahaa ma jirta arrintaas mister kaala waa ku jira askarta naga dhimatay saraakiisha ciidanka ka mid ah laakiin ma ahayn taliyaha ciidamada beled xaawo muusan ahayn saraakiisha ciidanku ka mid ahaa laakiin magaciis cabdi cabdullaahi baa la yidhahda cabdi cabdullaahi korneel miyuu ahaa mise gaashaanle gaashaan luu ahaa cabdi cabdullaahi xasan baa la yidhahdaa gaashaan luu ahaa waaye iyagu waxay sheeganayaan eh, meeshii dagaalku ka dhacay toban askari oo meyda inay eh, ku arkeen waxay kaloo sheegayaan in dha- in dhimashada iyo khasaaraha idin gaadho uu intaas ka badan yahay lana idin jebiyey oo xagga beled xaawo laydin jebiyey saasay sheegayaan
been weye waxaas waa beenlowyaal weye wax ka jirana lama arko arrinta ayadaa goobtii annagaa u harnay maydkoodii baa meesha yaallo oo daadsan ayagu maydkoodii ka tageen annaga maydka annaga maysan arkin umayna harin goobta ninka goobta u haroo qabsadaana khasaaraha meesha yaallo labada dhinacba ogaan karo iyo waxay tahay waxa ay sheegahayaanna waxba kama jiraan annagana lama jebinina waxa jabay oo kala cararay oo dhirta iyo hawska kala galay ayagay ahaayeen marka annaguna goobtii baan u harno waa garta marka weerarkan ciidamada maamulka gobolka ayaa qaaday mise ciidamo kale idinku weheliyey sida kuwa amisom maya ciidamo amisom aan naguma wehlinin ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ee gobolka ku sugan gedo ayaa weerarkan qaaday siiba degmooyinka beled xaawo iyo luuq ciidanka ku sugnaa waa qaaday marka arrintaasu weerarkaas sidaasu u dhacay waa garta n bal waxaad iiga warantaa meelo kala duwan bay ka joogaan dabcan gobolka gedo weliba meelaha joogitaanka al-shabaab uu ugu badan yahay eh, uguna xoogan yihiin bay ka mid tahay marka weerarkan aad qaadeen ma istaraatiijiyo cusub iyo howlgal cusub buu qayb ka yahay eh, mise waa mid maanta uun dhaca oon laga yaabin inuu s- soo noqdo mar kale dhowr toddobaad ama dhowr bilood kadib weerarkan wuxuu ka mid yahay qorshaha nimankan nabadiidka ah oo soomaali nolosheedii iyo dhumiyey dowladnimadeedii oo nabadiidka hojid iyo jahalaawayaasha ah gobolka looga sifaynhayay ka mid tahay weeraro kalena waa xigi doonaan haddii ilaaha yidhaahdo oo istaraatiijiyada u qorshaysan ciidamadu sidaa weeye ma ahaan doonaan mid maanta keliya ah haddii ilaah yidhaahdo meel kasta oo fariisin u ah sidaasaan u weeraraynaa u raadsanayna haddii ilaah yidhahdo waxaan isku dayaynaa inaan ka saarno gobolka haddii ilaah yidhahdo waa gartay waxaan jeclaan lahaa bal dadka soomaalida inaad la wadaagto maadaama mid ka mid a saraakiishii ciidankana aad tahay wadanka in al-shabaab lala dagaalamo oo dagaalkan lala galo weliba waxaa la ii sheegay inaad ciidamada meesha weeraray aada hogaaminaysay bal eh, maxaan ku waxa uga dhigan tahay ciidanka soomaalida iyo in lala dagaalamo al-shabaab waayo aragnimadaada bal la wadaag dadka shacabka aniga iguma horreyn maanta dagaalka shabaab maanta iguma horreyn gobolka gedo taliyihii ciidamada hogaaminaya markii laga saarahayay baan ahaa muddo saddex sano ah meesha la yidhahdo garbaari baan ku sugnaa oon joogay oo talis ii ahayd oy shabaab fooda soo gelin waayeen ciidamo amisom ana ilama joogin ma deganayn ciidamo soomaaliyeed bay ahaayeen ciidamada soomaaliyeed haddii la qalabeeyo la tayeeyo taabarna la siiyo way ku filan yihiin shabaab in ay ka saaraan wadanka soomaaliya ayaga ayaa ku filan maxaa yeelay dhulkii bay yaqaanaan waxay la yaqaanaan afkii bay yaqaanaan dhulkii bay yaqaanaan deegaankii bay yaqaanaan dadkii bay yaqaanaan marka waa ku filan yihiin shabaab in ay ka saaraan wadanka ciidamada soomaaliyeed haddii la tababar iyo qalabayn tayayn a la siiyo intaba marka arrintaas waxaan qabaa marka oon leeyahay ciidamada soomaaliyeed wadanka ciidamada joogo oo nabad ilaalinta amisom ah yayna ku tashanin ayagu ha isku tashadeen wadanka ayagaa iska leh berri bay tegahayaan marka ayagu inay wadankoodii tahay nimankan soomaali dhuunta gooyeyna inay iska saaraan inay ku talagalaan waa ajin- ajaaniibta iyo dadka dambiilayaasha ahoo soomaaliya kusoo ururay
taliyaha ciidamada daraawiishta maamul goboleedka jubbaland ee gobolka gedo jenaraal jamaal xasan faray oo u warrameeyey waryahayaga haaruun macruuf
aroortuu bandhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa washington wasiirka duulista hawada ee soomaaliya oo socdaal ku tegay dalka kanada ayaa sheegay in diyaaradda ogolaansho ka haysata dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo keliya ay ka soo degi karto islamarkaana ka duuli karto garoonka diyaaradaha ee ku yaala daro- dalka soomaaliya wasiir maxamed cabdulaahi salaad omar oo magaalada toronto ugu warramay wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kulanka ay magaalada montreal ee dalka canada ay kula yeesheen hay-adda ecow
Eh, shirka aan u imaanay eh, magaalada montreal wuxuu ahaa shir daba socday eh, soo wareejinta hawada markii hawada soomaaliya lagu soo wareejiyey maamulkeeda magaalada muqdisho juun sideed iyo tobankeedii laba kun iyo sideed iyo tobankii Eh, kadib waxaan joojinay projectyo kale oo daba socday oo hay-adda icaawa ay gacanta ku haysay oo muddo badan qaatay in eh, la dhammaystiro marka si loo dadejiyo dhammaystirka projectyadaas si loo fiiriyo eh, eh, kharashka ku baxay dib u eegis lagu sameeyo projectyadaas ayaan hakad gelinay marka halkan waxaa u nimid in aan eh, hay-adda icaawa kala tashano aan ku heshiino sidii projectyadaasi dib loogu bilaabi lahaa iyo inaan u baahanahay dowladda soomaaliya projectyo kale oo lagu horumarinayo eh, safetyga hawada soomaaliya marka hawada tashi ayaan u imaanay iyo inaan heshiis ka gaarno projectyadii hore ee aan hakadka gelinay waa tahay e, waxaa jira warar sheegaya in dowladdu ay markaasi ay sheegtay in diyaaradaha caalamiga ee muqdisho keliya ay kasoo degi karaan oo meel kale aynay ka degi karin arrinkaasi ma jirtaa E, haddii aysan jirinse qorshahaasi midinku jiraa
Um, diyaaradaha soomaaliya wadanka soomaaliya yimaada ee dibadda ka yimaada waxay tagaan magaalooyin ka mid ah wadanka um, muqdisho iyo kismaayo iyo dhowr meeloo kale oo si toos ay diyaaradaha u tagaan Um, diyaaradda haysata fasax fasaxana waxaa bixisa dowladda dhexe innaga ayaa bixino diyaaradda la diyaaradii fasaxa haysata haysata uh, buuxisa dhammaan shuruudaha laga doonayo waxay ka degi kartaa dhammaan garoomada caalamiga ah ee wadanka oo idil ayay ka degi doontaa haddii ay haysato fasax fasaxaasina waxaa laga dalbanayaa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyada oo la raaca sida looga dalbado wadan kale markaa tegaysa wasaaradahooda gaadiidka iyo duulista hawada sida looga dalbado marka shirkadii soo buuxisa eh, shuruudahaas haysata eh, permitkii lagu duuli lahaa way ka degi kartaa garoomada kale.
marka adoo raalliya shuruudahaasi maxay noqon karaan Eh, shuruudahaasi eh, waa shuruudaha eh, civil aviationka u degsan sida registrationka diyaaradda safetygeeda crewga iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo checklist dheer ayaa jiro checklistigaas diyaarad kasta oo wadanka imanayso iyo midda ka duuleysa wadanka gudihiisa waa inay soo buuxiyaan shuruudahaas kadib ayaa waxaan siinaa ogolaasho marka diyaaradda ogolaanshaha haysto way ka degi kartaa magaalooyinkaasi kale waxaa jirta in diyaaradaha ka shaqeeya gudaha dalka ama wadamada dariska sida kenya oo kale oo dalka ka howlgala ay soo kordhayaan E, waxaa jirta cabasho dadku ay ka qabaan e, dhanka badbaadada diyaaradaha ha noqoto amaba xilliga ballamada oo kale oo diyaaradaha qaarkood waxaaba la sheegaa in e, waa buuxsantay beri soo laaba xitaa dadka loo sheego dabcan wasaaradiina ama wasaaradaaday hoos tagaan ee duulimaadkao dhan ma dhegeysataan cabashada dadka sidee ku hubisaan marka diyaarado cusub dalka ay ka howlgalayaan oo wadamada dariska amaba gudaha dalkaba ha noqdaan
diyaaradaha ka howlgalaya soomaaliya ee sidaan hore u sheegna waa inay soo weydiistaan sharci ay ku yimaadaan wadanka marka waan ka warhaynaa diyaarad kastoo imaanaysa sharci bay soo weydiisataa marka ay soo kaamisho waxyaabaha laga rabayna waxaan siinaa sharciga soowaan ognahay ee diyaaradda imaanaysa wadanka soomaaliya gudihiisa ka shaqeynaysa diyaaradaha waxaan usoo dejinay shuruuc ayaa jira mar hore aan faafinay bilo hore aan faafinay oo ahayd diyaaraddu saddex saacadood ka badan rakaabka kuma hayn karto airboortka gudihiisa diyaarad rakaabkii sugayay meel kale ma aadi karto ilaa rakaabkaasi ay qaado oo lama kiraysan karo marka shuruudo badan ayaa jira waxaa jira teams u shaqeeya saadaasha hawada iyo airport authority intaba u shaqeysa oo taagan airboortka maalin kasta jagaraynayso diyaaraddu wakhtiga ay ahayd inay baxda iyo wakhtiga ay baxda diyaaradaha jabiya shuruucda aan dejinay saddexdaa saacadood ka badan dadka ku haya iyadoona cilad technical ah aynan jirin ganaax ayay mutaysataa ilaa iyo marka saddexaad ay gaarta level aan kala noqono ruqsooyinka aan siidhayna marka waan ka warhaynaa waana enforce garaynaa wasiirka duulista hawada ee soomaaliya waa maxamed salaad omaar oo magaalada torona dalka kanada ugu warramay wariyahayaga xuseen nuur xaaji
xiisadda siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug ayaa sii kullaatay kadib markii maalintii shalay xubno ka mida xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay sheegeen inay xilka ka qaadeen guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golahaasi guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir oo isagana afar maalmood uun ka hor ay xubno kale oo baarlamaankaasi ka midii ay sheegeen inay xilka ka qaadeen oo fadhigaasi guddoominaya ayaa wariyaha v o e gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq uu weydiiyey amaba uga warramay sababta keentay xilka qaadistaasi ay sameeyeen shalayte waxaa lagu keenay mooshin ka dhan ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad xareer cali xareer oo ay ka keeneen xildhibaano gaaraya soddon xildhibaan maanta shirkeena caadiga ahay marka aan isugu nimid ayaa xildhibaanadu ka doodeen mooshinkii markay ka doodeen ay ka doodeen ka doodeen waxay codsadeen in cod la geliyo dabacdina codaan geliyey xildhibaanada fadhiyey waxa ay ahay sideetan iyo waxay ahaa afartan iyo sideed ayay ahaayeen oo maanta fadhiyey afartan iyo sideedii waa u codeeyeen wax diida ma lahayn wax ka aamusana ma lahayn way isku raaceen sidaa darteed ayaa codkii aan qaaday waxa uu ku noqday ansax uu ku noqday sidaasauna ku noqday guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug xilkaasna waa laga qaaday sida sharciga uu qabana ma aha inuu guddoomiyo baarlaman inuu guddoomiye maaha inuu kala fadhiyo taga maaha maadaama xilka laga qaaday laga bilaabo maanta oo taariikhda ay ahayd toddobiyo tobanka bisha sagaalaad labada kun iyo sideed iyo tobanka waxa uu noqday xildhibaan dowlad goboleedka galmudug ah mooshinka shalay lasoo gudbiyey qodobo ayay u cuskadeen guddoomiye ku-xigeenka in laga keeno qodobada haddaad noo taataabatid hal iyo labo maxaa ka mid ahaa runtii hadda aniga horteyda ma yaallo qodobka kontonaad ayaa kamid a qodobka soddon iyo saddexaad ayaa kamid ah hadda aniga horteyda ma yaallo laakiin waxaa loo cogsaday hadaladii ay meesha ka jeediyeen ama ku qoreeday mooshinkooda ayaa waxaa ka mid aheyd labada kun iyo toban iyo toddobada bilaheedii ugu horreeyey in ay maarata shaqo ugu dambeysay inuu baarlamanka hor yimaado oo uu shaqeeyo isla markaasna waajib gudasho la-aan iyo inuu maarata baarlamankii kala qaybiyey qolo kaleeto oo aan la aqoonsanayn oo runtii aan la aqoonsan oo heshiis lagu aqoonsado aanu dhicin khilaaf uu ka taagnay inuu guddoomiyey islamarkaasna uu isku dayey inuu maarata mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug uu yidhaahdo waa idin ridaa waa idin ridaa oo dadkaas dhexdooda uu ka yidhaahdo arrimakaasa ka mid a waxyaabihii ay u codsadeen saasayna maaragtay codka uga qaadeen dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha qoraal ay soo saartay waxa ay kaga hadashay hakinta khilaafkan madaxda galmudug iyo mooshinada isbarbar socda ma moodaa in madaxdiinan maamulka weli dalabaadka ka imaanaya dowladda dhexe iyadoo la ogyahay in dhowaan xubnaha guddiga baarlamaanka gaar ahaan aqalka sare ay soo jeediyeen in la hakiyo mooshinada weli dhagaha inaad ka furaysanaysaan dalabka dowladda federaalka idinkaga imaanaya si xal loo gaaro xiisada siyaasadeedna loo dejiyo waa runtii waxaa dhacday sidaa og tahay dowladda federaalka ay annagana way noo yeertay hadda ka hor madaxweyne xeefna way u yeereen magaalada muqdisho ayaa laysugu tegay muddo laba bilooda ayaa shirar lagu jiray qodobo ayaa la isla gaaray qodobooyinkii la isla gaaray markii la saxiixi rabay oo la isku waafaqi rabay ayuu madaxweyne xeef ka soo tegey islamarkaasna uu mooshin iyo waxridow iyo wax hore uu ka bilaabo khilaafka halkiisa uu kasii waday taas ayaa waxay keenaysaa in oo la burburiyey heshiiskii jabuuti iyo iyo heshiiska kaleeto oo lagu heshiin lahay oo ay dowladda dhexdhexaadka ka ahayd madaxweyne xeef isagaa jibiyey kadib haddee annagu waxaan raadinaynaa aan raadinaynaa inaan maaragtay shacabka reer galmudug ay iyagu danahooda ka tashadaan oo ay u bannaan tahay cid kasta oo wax ka qabanaysa arrimaha galmudug iyo walaaleynta shacabka reer galmudug
dhegeystayaalkaasi waxau ahaa cali gacal casire guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo afar maalmood ka hor ay xildhibaano ka mid ah baarlamaankaasi ay cod qaadeen ay ku sheegeen inay xilka ka qaadeen waxaana uu warramaya waryahayaga gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq dhinaca kalena guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed oo v o eda la hadlay ayaa ku dooday inaanu xilka ka qaadi karin guddoomiye isaga mar hore xilka laga qaaday waxaana uu u warramay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo istuudiyaha igula sugan runtii aniga waxaan ka shaqeyna horta waa sharciyad iyo dastuurka iyo xorhoosaad ayaa u degsan goboleedka galmudug dastuurka xorhoosaadkan waxay qeexayaan cidna inaysan ka sarraynin maaragtay sharciga noo degsan iyo dastuur runtii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka galmudug cali gacal casir waxaan ka xumahay nasiib darrada isagoo xilkii laga qaaday oo ay ka qaadeen xildhibaano uu ay tiradooda gaarayso ilaa iyo ku dhawaad boqol iyo konton qof inuu maanta asna yidhaahdo waxbaan ka qaadaya horta waa foolxumo iyo mataqaanaa biseel la-aanta siyaasadeeda ka haysata waa gartay fahamka xagga xilka u hayo bulshada waayo markaa guddoomiye Waxaan mwaxaad- ku til- waxaad leedahay xilkii lagaama qaadin baad leedahay oo waa waxaan jirin hadda su- suu iga qaadi karaa guddoomiyihii mar horeba xilkiisi laga qaado wa- waayey ma- ma- kursigaas uu ku fadhiyey maadaama mooshinka inta laga keenay eedeemo baarlamaanka usoo jeediyey dood dheer kadib la galay lagu soo oogay qodobo dastuuri ah oo uu ku xadgudbay saas uu xilkiisa ku waayey inuu inta toban xildhibaan qol ku xirto uu yidhaahdo anna xil baan wax ka qaaday taas waxaan u garan karaa fal ismiidaamin oo kale inay saamin karto waayo een, waraysi uu siiyey een, v o a waxa uu tilmaamayaa in een, ay shalay keeneen xildhibaano soddon gaaraya mooshin adiga kaa dhana islamarkaana laga dooday een, fadhigana ay fadhiyeen siddeed iyo afartan xildhibaan islamarkaana ay sidaasi adiga xilkii kaga qaadeen islamarkaana aanad fadhiyada soo socda guddoomin doonin marka arrimahaasoo dhan waxaad leedahay waa arrimo aan sharci ahayn oo aan meelnaba haysan runtii horta xildhibaanada meesha ku haysta waa kow iyo toban qof daliilkoodana la hayo magacyadoodana la hayo lana soo wacay ciddii soo dirtayna ay ku fashilantay waxaana ka dareemaysaa goortii lasoo wacayo ilaa iyo qeybta yunsomta xataa inta soo wacday ay weydiiyeen tiradaas wax ka zaada daaxaysid i d numberkood magacooda saddex noo sheeg intan uu caddeey waayey ceebtaasna uu dhex fadhiyo nin mas-uuliyadda xeenkaas u hayay bulshada waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaanada galmudug oo gartay inuusan u qalmin jagadaas oo ay xilka ka xayuubiyeen waaye marka dee baarlamaanki inuu hawshiisii watuu isku yimaado dabcanna dee hoggaan kama maarmayo een, adigii een, hadda wuxuu sheegayaa guddoomiyihii een, cali gacal in adigana maanta lagaa qaaday dabcan sidoo kalena isagana hore ayaa xildhibaana ay u fadhiisteen ay xilka ay til- tilmaameen inay ka qaadeen een, yaa guddoominaya shirkiga dastuurkayga wuxuu dhigayaa haddii guddoomiyaha maqaya waa inuu guddoomiye ku-xigeenka ishir guddoomiyaa hadduu guddoomiye ku-xigeenka maqayaan waa inuu ishir guddoomiyaa guddoomiye ku-xigeenka labaad hawsha hawshiisana waa socotaa guddi doorashaana aan qabtay oo hadda diyaarinaya musharaxiinta u tartamaysa booskii uu baneeyey oo laga xayuubiyey mudane cali gacal casir insha allahu tacaala guddigaasna beritool ayaa idaacadaha aad ka daawan doontaan ayagoo soo bandhigi doona t o r ka waajibaadka shaqo ee looga baahan yahay ninka musharaxa dambe oo soo socda haddii alla waaye adi lafahantaada een, haddii ay xildhibaana kaa keeneen oo mooshinba kaa yimaado iyada laftirkeeda sharcigu muxuu ka tilmaamayaa een, guddoominta sharciyan aad guddoomin karto fadhiga sida hore kugu sheegay cid ka sareysa sharciga ma jirto xildhibaanada aniga aan maanta shir gudoomiye waa boqol iyo konton iyo toddoba qof aqliimid inkaas aniga caawa hadday iga keenaan waxaan diyaar u ahay oo ku xadgudbo dastuurka inaan baneeyo laakiin sharciyada rasmiga waa in loo soo maraa qofka mas-uulka markii aad eed soo eedeynayso ma aha inaad qol ku xirato oo xataa aad awoodi weyso saxaafadda inaad usoo bandhigto aad tidaahdo qol intaad isku xirto aad tidaahdid daaha gadaashiisa hebel baa ridnay geesta kale cali gacaal waxauu tilmaamayaa in n lagugu soo eedeeyey in xilgudasho la-aan aad samaysay oo bilihii bilowgii sanadkii hore laba kun iyo toddobiyo tobankii wixii ka dambeeyey aanad shaqada si fiican u wadin dabcanna qodobo lagugu soo eedeeyey ka mid yahay qodobka kontonaad iyo qodobka soddon iyo saddexaad arrimahaasi ma jiraan baad leedahay oo si habsamiyaad shaqadaadii iyo mas-uuliyaddaadii iyo intoo dhanba u waday taa ayaa daliil ku ah laba kun iyo toddoba iyo tobankii haddii aan shaqadayda guda waayo maa muxuu ula sugayay waad dareemi kartaa inuusan sharciyadna gacanta ku haysan uusan garanaynin dastuurkuu dadka ku dhaqmayn uusan akrin iyo xeer hosaadkii intaba meeshada ka garan kartaa xareed cali xareed waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug waxa uu u waramayey wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac haatana dhegaystayaal haddaanu jaleecno dhinaci kaalmaha heesaha waxaan idiinsoo qabanay heesta nagaadi iyo weliba codadka cabdicali bacalwaan iyo hibe maxamed hudoon iba nuura
nafadhalad ayaan iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil nafadhalad ayaan iyo hilucaana iyo wiil la iyo wiil wiilkii lagu nasti lagu negaadi lagu nasti lagu negaadi wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel
nimciyo rays innaga oo ku wada nool waa dhegaystayaal waa heestii nagaadi iyo weliba codadka cabdicali bacalwaan iyo hiba gudoon hibe maxamed gudoon hiba nuura waxay heestaasina dhegaystayaal gabagaboaha idaacaddaydii subaxnimo oo ay si wada jira halkan idin kala socodsiinayeen jaamac buulo jaamac iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba isuso dubaridkii iyo soo saaristii bashiir abiikan cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idinle tan iyo afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo
naxsi dhibatiya naciyo xum